بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn amا bعd xadiidkii dheeraay oo qisadii cumar ku saabsanaa shalay xoogaa meesha uu yihi faqaala laytnii ya bna أkhيi وdalika kafaafan yacni laytnii shallaytadayda ee yabna akhii adeer wadaalika iyo kaagaas aada sheegtay mow xaasilun ahaado mid xasilo khabarkii marka saasuu dhaca kafaafanna xaalo ayay noqonaysaayo kafaafan xaal uu yahay mid isu dhikanmo oo dheeftiisa iyo dhibkiisaba ay isku dhigmaan ayb kafaafunna waa la dabdiyey oo iyada khabar laga dhigay ama kafaafun haddii la yidhaha huwa kafaafun khabar oo mubtada maxduufa loo soo qadaro ayb meesha wa uusiihi waxaan kula dardaarmayaa imaamka qofka yacni gadaashay wax noqon doono bidimat illaahi biahli dimmat illaahi saasaa iyadan u qadaran dimada alle iyo dimada rasuulka dadkooda yacni dadkay ammaan siiyaan ahlu dimadii iyo wixii lamidka ahaay w labadaas meelaan marka u baahneyd in laga cadcadeeyo iyadoo boobsiisaan marnay qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim kitaabu الzakaa zakadii kitaabkeedii weeyaan meeshaan ayb baabu wujuubi الzakaati zakada waajibnimadeeda caddaynteedii ayuu u baab yahay kale ayb zakada luqatan annamaa ayaa la yidhaahdaa kororsiimada yuqaalu waxaa la dhahaa zaka zarcu abuurkii ama beertii ayaa badatay idaa namaa haddii uu ziyaado ayb wataridu ayضa fi اlmaali maalkana waa ku soo aroortaa wataridu ayضa bimacna tahiir zakaa bimacna tadhiirna waa ku timaadaa waa ku soo aroortaa iyada zakada marka laba macno u sheegay luqatan tahiir iyo annamaa labadaas ayb sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa icdaa'u juz-in min annisaabi alxawliyi ilaa faqiirin wa naxwihi gayri haashimiyin walaa muqalibiyin jus nisaabkii xoolihii gaaray jus ka mida bixinteeda qof faqiirana la siiyo oo aan haashimi iyo muqalibi toona aan ahayn ayb uma lahaa ruknun rukni ayay leedahay wahuwa alikhlaas wa shardun ayay leedahay huwa sababu ah wahuwa milku nisaabi alxawliyi sababkuna marka shardigeedu waxaa weye qofka inuu nisaab sannadeed uu haysto qofka ay ku waajibaysana shuruud buu leeyahay alcaqlu waalbuluuqu waalxuriyatu inuu caaqil yahay qof waalan kuma waajibayso qaangaar inuu yahay ilmo yaryar waajib ku noqon mayso xuriyo oo addoon isagu xoolamaba yeelan karaan nacam oo addoon xoola male isaga meeshaan marka la leeyahay man shardu man tajibu calayhi caqli iyo buluuq waaye marka la leeyahay yacnii lagama wado ilmaha yaryar xoolahooda iyo dadka waalwaalan xoolahooda zake lagama bixiyo lagama wadeen ee iyagu waajib kuma ahanaa laga wadan dadka maalkooda mas-uuliyiinta ka ah marka inay ka bixiyaanaa laga rabaa ayb oo sakada iyada waxaa weeyaan maalkay ku waajibtaa maalkay ku tacalluqdaa mar haddii maal kordhaaya la helo ciddii doonta hal ahaato cunug yar hal ahaado qof waayeelyacni qof waalan hal ahaado qof miyir qaba hal ahaado mar haddii maalkii uu joogo iyadiina marka way imaanaysaa ayb walahaa xukmun xukun ayay leedahay wahuwa suquudu lwaajibi fi dunyaa ninkii hadduu sakada bixiyo waajibkii sakada waa ka dhacay wa xusuulu hawaabi fi lukhraa aakhirana hawaab ayuu helayaa xikmadna waa leedahay buu yidhi sakada oo altadhiiru min aladnaas qofka in wasakda looga dahiro wa rafci darajati wa rafcu darajati darajadii oo kor u kacdo waistirqaaqu alaxraar iyo dadka axraarta marka oo markaa iyagu istirqaaq lagu sameeyo ayb oo ilaahay yacni addoommo u noqdo yacni ama dadkii xorta ahaa oo loo la ogolaysiiyo dadka kale inay wax siiyaan qasab loogaga dhigo hadalladaas u sheegsheeg markaasuu yidhi wahuwa jayidun laakin fii shardi man tajibu calayhi ikhtilaafun ayaa ku jira sakadu arrinkeedu waa arrin maqduuc ah sharcan oo waajibnimadeedu waa waajib macluum min addiini bidaruura qof hadda dhow soo islaamay ama qof baadiyo culummo ka fog ku koray unbaa waajibnimadeedu inuu garan waayo loogu cudur daaraya laakiin dadka kale waa inay gartaan ayb zakada iyada marka maqaasid sharci ah bay leedahay oon ka hormarinayna inta aanan casharka u gelin maqaasideeda ilaa toban maqsad toban ujeeddaa zakada laga leeyahay kan ugu horeeya waxa ay tahay taxqiiqu tacabudi lilaahi tacaala biimtihaali amrihi zaka ha la bixiyo marka la leeyahay qasadka laga leeyahay waa in ilaahay loo hoggaansamo oo amarka ilaahay la fuliyo wa aqiimu salaata waaatu zakaa allah lagu caabudaa marka maal aad iska dhiibayso un maahane waa maal cibaado oo ay la socoto maqsadka labaad shukru nicmat illaahi biadaa'i zakaati almaali almuncami bihi maalkii lagugu nicmeeyo oo ilaahay kugu nicmeeyey inaad shukriga ka gudato taasna waa maqsad labaad waha oo ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum laasiidannakum alimaamu asubki taqiyudiin asubki fii fataawiihi waxa uu yidhi wamin macaani zakaati shukru nicmat illah sakada macaanideeda waxaa ka mida nicmada alloo lagu shukriyo saddex tadhiiru lmusakii min addunuubi qofka sakeynaya in dunuubta laga dahiro ujeeddada sakadana loogu waajibiyo in dembigana looga nadiifiyaa la rabaa oo ilaahay wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim biha tuطahiruhum oo dunuubtii baa iyada markaa laysaga dahiraa oo alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi ina wujuuba akhdi الzakaati mucallalun fi اlaayati biاtadhiiri min addunuub yacnii zakada wujuubkeeda waxaa lagu cileeyey aayadda dhexdeeda tadhiir ayb nadiifin xadiidkan wuxuu ahaa asadaqatu tudfiu اlkhaii'a kamaa yudfiu lmaau الnaar sadaqadu waxay demisaa dunuubta sida biyuhu ay dabka u demiyaan marka dunuubtii baa naloogaga dahirayaa zakada bixinteeda ayb afar tadhiiru اlmusakii min albukli waashuxi qofka sakaynayo sakada bixinaya in laga dahira haddana cudur laba cudur oo aada u xun bakayntinimo iyo wax walbaa inuu isaga isla rabo oo dadka kale uu ka xisdo taas ayaa looga dahirayaa naftu hadday zake barato inay bixiso wax bixintiibaa u fududaanaysa bukhligii iyo tilmaantaas xun ayay kaga fogaanaysaa oo ay kaga nadiif kaga ahaanaysaa shan maqsadka shanaad waxaa weeyaan tadhiiru maali zakaa zakada maalkeeda maalkan sakada laga bixinayaa daahiruu noqonaya haddii zake laga dhiibo haddaan zake laga bixinina maal meel yaallo xuquuq kale dad kale maalkoodii ayaa maalkaagii ku dhex jiro waan xaaraan ayb oo qofka aan sakada bixinin wuxuu haystaa xoolo isaga uuna lahayn oo masaakiintu ay leeyihiina ugu jira xerada ayb taasna marka waxaa weeyaan waxay u tahay faa'iiday uga tahay maalkii ayay dahiraysaa lix tadhiiru qalbi alfaqiiri min alxiqdi waalxasadi cala alghaniyi faa'iidada kaloo sakada ku jirta waxaa weeyaan qofkii faqiirka ahaa laftirkiisa qalbigiisa waxaa loogaga dahirayaa sakada in uu dadka xoolaha haysto uu xasdo ee haddii halkaan ninna uu xoolo ku haysta ninna uu gaajo u dhinto ninkan xoolaha haystana marnaba uunan masaakiinta xusuusanayn iyagu waa xasdayaan marka kan xoolaha allah ka baabi'iyey bay leeyihiin xaasidnimadaa iyo waxaas marka waa looga goynaya iyagana miskiinkii haddii wixiisii la siiyo waxoogaa war ninkaan nin wax ku siinaayo marmarood mar uun ku ordaysid waayo is leeyahay waxaa laga yaabaa marka xiqdi iyo iyo cuqdad inaanu qalbiga ugu qaadin laakiin dadka sharta badan oo la-iimiinta ah iyagu waxaa weeyaan xaasidnimo darteed ayay waxay u tamaniyaan qof allaale qofkii waxhaystaba inay ka baaba'aan iska jecel yahay marka dadku inay sinmaanuu rabaa soomaaliduna dabeecadaas beryahan dambe aaday qaalib uga tahay ayb cudur baa iska imaanaya maalan qax ama aafaa iska dhacayso markaasaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo war middaani qaxaani dadkao dhanoo camimay cadaalad waayo shar inay muslimku camimto cadaalad waayo lama dhihi kara muslimiintu haday qaydna badbaadaan qaydna musiibo ay ku dhacdo kuwa musiibada ay ku dhacdayna dembi dhaafay ka helaya kuwa kalena ilaahay baaba ka caafiyey laakiin adiga inaad u rabooto cid allaale musiibada ku haysato inay dadkao dhan ay wada qabsato waa lu'yi wax aada u xooga midda lixaad waxa ay tahay mudaacafatu xasanaati ilmucdi sakada ninka dhiibaya ajarkiisaa la laablaabaya matalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa taana marka iyadu waa taasa toddobo muwaasaatu alghaniyi lilfaqiir ninka wax haysto inuu ninka faqiirka xiriiriyo sideed namaau maali zakaa maqsadka kale waxaa weeyaan maalkii zake laga bixiyo waa bataa barakow yeeshaa ayb dhaxalgalow noqdaa ayb ta kale taxqiiqu taxqiiqu damaani watakaful ilijtimaaci zakada waxaa ku jirta dadku inay isbaahi tiraan oo ay mujtamacu ou noqdo mid isbaahi tiri karo dhaqaalihiisu ou isku isku daalac naasili karo taasna marka waa faa'iido kale inahaas iyo wax kaloo ka badan baa ilaahay uu sakada u jideeyey inay xasisho maxaasinta islaamkayna ka mid tahay markaan leenahay sakada waa wax ilaahay lagu caabudana sakadu maal canshuuro aada dhiibaysid ma aha maalka canshuurta qofku wuxuu dhiibaa isagoon waxba ka filanaynin ajirna kama rabo uun iska dhiib uun yaan dukaanka laga xirin laakiin sakada markaa bixinaysa adaa ilaahay ku caabudayo soo ma fahmi canshuurta iyo sakada marka waa ku kala bedelan yihin walidaalika inaad adiga qofkii sakada waxuu bixinaya isagoo rabo dawaaciyatan ayuu ku bixinaya middan kalena in yani dulmi iyo dhibaato un ay ku tahay yaa dhici karta sabab ay tahayba iyadoo haddana canshuurtu ay noocaas tahay haddana haddii inta dadkii laga qaado waxna aan loogu samaynin kaba sii daran oo ninkii marka waxuu noqonayaa matalkii ahaa axashafan wasuu'a kiilatin wuxuu isugu daray marka timir bolol ah iyo miisaankii haddana uu ku khayaaray taasa annagana haysata marka axashafan wasuu'a kiilatin wuxuu ka bilaabay marka alimaamu albukhaari baabu wujuubi zakaha sakada waajibnimadeeda wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa wa qowlullaahina waa la dabdiya in la godo ayb wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisii weeyaan kan wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakada siiya amar waayo marka aayaddu marka wujuubkaasay tusaysa wa qaala bnu cabaasin radia allaahu canhuma qaal xadaanii abu sufyaan radia allaahu canhu fadakara wuxuu sheegay xadiida الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama nebiga xadiidkiisii faqaala waxa uu yidhi ya'murunaa nebiga wuxuuna faraayey bisalaati salaad wazakaati zako wasilati qaraabo xiriirin waalcafaafi dhowrsanaan yamurunaa marka amar ayaa halkaana lagu xusay oo zakadu marka waa inay waajibtahay qaala xadaanaa abu caasim الضحاaك بن مqلد عن زكرياء بن إسحاaق وهو المkي ثقة رمya بالqدر أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن يحيى بن عبداللahi بن صyفي وهو أيضا ثقة أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن أbي معبد أbي معبدkan مgciisa waxaa l yhah ناaqب mولى بن عabاas can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa ana anabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu bacata mucaadan mucaad buu diray radia allaahu canhu ila alyaman ayuu u diray faqaala waxauu yidhi udcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah meeshaa marka waxaa laga qaadanaya hal nin in la diri karo oo dacwo loo diri karo haddii uu qof cilmi iyo fiqhi xalaali xaaraan kala garanayo uu yahay dad inta loo diro war dadkaa dacwada gaarsiiy wax soo bara in la dhihi karo hal qoladii uu halkaa nin u tago ee uu wax u sheegana xujadu waa ku oogmaysaa oo ilaa ilaa inay laba ahaadaan qasab maaha mucaad ibnu jabal fadligiisana xadiidku waa tusayaayo meel dhan buu nebiga u diray mucaad radia allaahu canhu dad dhan buu yidhi iga xigso oo dacwadii gaarsiiyo u sheeg waa marka fiqigiisay ku tusay udcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuuluullah towxiidku marka waxaa dacwada ugu horeeyaa meesha ugu horreysa dacwadu ay ka bilaabatana towxiid inay tahay muslim iyo gaalo labadaba xataa hadday dadku muslimiin yihiin towxiidku mar walba waa in mar walba uun loo sheego hadday iyagoo muslimiin haddana aynan fahamsanaynna kaba daran oo masaa'il fara badan oo towxiidkii u laabanayso oy dhici karto inay shirki ugu dhacaan aynan garanaynin in loo sheego fa inhum adaacuu lidaalika kaagaas hadday kugu adeecaan oy kaa yeelaan fa aclimhum ogeysiy ana allaha alla iftarada calayhim inuu ku farad yeelo korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin maalin kasta iyo habeen kasta xadiidkanna marka wuxuu tusayaa salaadaha waajibka waa shan mid lixaad ma jirto inta kale waa sunnooyin marka salaad adiga aada isku waajibisay maahane ood nader ku gashay midda haddaad nader ku gasho waajibay kugu noqonaysaa ayb laakiin waxay adiga aadan nadar ku gelin ee haddana waajib waayo xag alla un kaaga yimid shantaas weliba xadiidkan mucaad markii la diraayay sanadii sagaa tobnaad meelahaased ama sagaalaad iyo kasii kor fa inhum adaacuu lidaalika hadday kugu adeecaan kaasi fa aclimhum ogeysii ana allaha alla iftarada calayhim inuu ku farad yeelo korkooda sadaqatan sadaqo fii amwaalihim sadaqadaas oo kaa'inatin fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdiisa ah meeshanna waxaa laga qaadanayaa fii amwaalihim taas sadaqadu waxay ku tacalluqaysaa maalka qofka ku tacalluqi mayso iyadan soo ma fahmi walidaalika marka ilmuhu hadday yaryar yihiin iyo qofku hadduu waalan yahay iyo maalkiisa waa laga sakeyna maxaa yeelay sadaqadu waxa ay ku tacalluqdaa waa maalka ayb saxaabaduna maalka agoonta iyo waa ka sakey jireen oo ay hayaan iyagu marka agoonka maalkiisa waa laga sakaynaya loo haayo ilmaha yareereed mas-uulka ka tahay maalkiisa waa ka sakaynaysaa haddii shuruudihii laga helo waxaa kalood yeelaysaa qofka waalan eed maalka u hayso waa ka sakaynaysaa maalkiisu waxba qaangaarnimo shardi oo camal badani ah isagu maaha waa cibaada maaliya waa maxba bacdi alculamaa baa waxay yidhaahdaan ma ku waajibaysa iyo waxyaabahaas sheego ayaa jiraan laakiin war ma xoog badan maahan madaahibta selafkuna waxaa weeyaan in laga sakeeyo ayb tu'khadu min akhniyaa'ihim sadaqada oo tu'khadu la qaadaya min akhniyaa'ihim dadkooda wax haysto ee cunuga yarka hadduu xoolo badan haysto hani waayahay soo maa ninka majnuunka hadduu xoolo badan haysto hani waayahay min akhniyaa'ihim baa lagu xoray marka min akhniyaa'ihim akhniyadooda laga qaado damiirkuna muslimiinta u noqonaya muslimiinta kuwooda wax haysto wa turaddu waxaa lagu celinayaa calaa fuqaraa'ihim kuwooda fuqarada fuqaraa'ihimtaa damiirkaasna wuxuu u noqonayaa muslimiinta bacdi ahlilcilmi waxay dhahayaan akhniyada damiirka ku jira iyo fuqaraduba beledkaa loo celinaya beledkaas dadkiisa wax haysto maalkooda waxay siinaya ayaa laga qaadayaa dadka beledkaa jooga fuqaradaana la siinaya shaaficiyaduna meelahaasay ka qaateen meelahan oo kale oo waxay yidhaahdeen sakadii in la naqliyo ma bannaano alla raro iyadoo qof mustaxiqa uu joogo xadiidka macalushaahidkiisa waxaa weeyaan fa aclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim sakadaasi marka madiine markii la yimid bay ayaa la farad yeelay marka la fiiriyo nisaabiyadeeda iyo shuruudaheedan iyo madiina aada loogu bayaaniyey maka markii la joogay wax un in la bixiyo unbaa qasab ahayd oo aayadda suurat alancaam wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi laakiin ansibada iyo inta la dhiibaayey iyo madiina iyada aada loogu faafay sakada marka inta maalo ay ku waajibto hadda halkan wuxuu sheegay sadaqatan fii amwaalihim cumuum ayaa ku jira marka amwaasha maalyaalkoodii iyaga maalkaasi marka weebaa sakadu ay ku waajibtaa sakadu amwaasha ay ku waajibtaa waxay tahay xoolaha geela lo-da ee arigay uga waajibtaa geel lo arig wax ka soo haray eel baqlaha iyo fardaha iyo kuma waajibto ilaa inay ganacsi ku jiraan maahan sakadu waxaan ka hadlaynaa da cardi iyo caynay u kala baxdaa acyaantan aan ka hadlayna acyaantu ay sakada ku waajibaysaa xoolaha waa saddexdaas geel lo iyo ari ayb ari markaan leenahay marka idaha iyo aricada u kala baxa waa iskula wada jira ayb waxaa kaloo sakadu ay ka bax ay ku waajibtaa dahabka iyo fidada addahabu waalfidatu oo dahabka iyo fidada iyadana waxyaabaha dadka gacmahooda ku wareego waa tamanka mutabaadelka xilla isaga bedesho ayay ahaa jireen waqtigaas xilligii yacnii rasuulku uu noolaa iyo waqtigii saxaabada iyo waxa wax layskaga kala bedesho waxay ahaan jireen dahab iyo fido oo lacagahan hadda warqadda ee la sameeya ma jiri jirin qofku dahab bou wax ku bedelan jira hadduu wax rabo wixii la qiimaynayo dahabkaa lagu qiimayn jiray iyo fidada dahabka iyo fidada ayaa lagu qiimayn jiray saa darteed marka iyaga cayntooda zakaa ku tacalluqeeya dahab iyo fida waxaa looga qiyaas qaadanayaa marka lacagahan hadda lagu dhaqmo iyadana zakaa ku waajibaysa maxaa yeelay nafsi cilladii dahabkay fidadaa ku jirto iyadana oo maanta dadku intay dahab qaadaan dukaamada lama aadaan wax kuma gataan sida badan oo maanta hadda ashyaadu maanta maxay ku qiimaysan tahay lacagaa lagu qiimeeyaa sooma shaygan waa meeqo boqol dollar saddex boqoloo dollar waa meeqo kun shi laba kunoo shilin shan kunoo shilin melyan waayo ayaa lagu leeyahy lacaga dadku hadda waxay wax ku gataan waa lacag lacagtan marka haddii la yidhaha zaka kama waajibto waxay ka dhigan tahay marka masaakiintu boqolkiiba sagaashan inayna waxba helin maxaa yeel dadka waxa gacantooda ku jiraa waxay u badan tahay lacag dadka qaar dadka inay u xeeladeeyaan rabaa waxaa jiri jiray dhihi jiray lacag zaka kuma waajibtay kuleeyahay waxa haysata lacagso markaasaa nin waxaa laga yaabaa haysto malaayiin dollar zaka kuma waajibaysa inay dhahaan shan neefoo geela nin haystana waxay u daba taagan yihiin neef ari ah marka shareecaduna wax laba shay oo isku mida kalama qaado laba kala duwanna isku mid kama dhigto marka lacagta zakaa ku waajibaysa hadday meel taallo caynteeda zakaa ku waajibayso waa laga diiday sanad hadday meel taallo ayb maalyaalka kale waxaa ka mid a dhulka waxa ka baxo suruucda waxaa dhulka ka baxa labaa loo qeybiya himaar iyo zuruuc zuruucdu marka waxaa loo shardiyaa sakadu ay ka baxayso laba shardi shay la quuto oo quuto daruuri oo ikhtiyaar ahaan loo quuto bani aadamku u cuno dalag uu bani aadamka quud quud uu ka dhigto ikhtiyaaranna weliba loo cuno oo xaalad marka abaar dhacday wax la cunay lagama hadlayo abaar hadday dhacdo cawska xataa in la cunaa laga yaaba oo laga sakeynaa la dhihi maayo ikhtiyaaran shaygu inuu quud u yahay shardiga labaadna waxaa weeyaan inuu kaydsami karo meel dhigmi karo labadaa haddii laga helo waa laga sakeyna galley haataya shaciir qamadi digir masago kulli waa laga sakeynaya himaartana waxaa laga sakeeyaa iyada timirta iyo waxaa laga sakeeyaa iyo cinabka oo zabiib isaga markaa noqonaya timirta iyo cinabka kuwaasna waa wixii ka baxaayay dhulka waxaa kaloo sakadu laga sakeeyaa tijaarada curuudu tijaara ganacsigaan wareegaya lacagaad haysaa ganacsi baad gelisay badeecaad gelisay badeecadaasi marka waxaa weeya sanadku markuu dhammaado waa xisaabaysaa waa qiimaynaysaa zakaa lagaaga rabaa ayb curuudka marka ama badeecadu inay zaka ka waajibtana mas'ale ijmaac oo kale iska aho ibnu taymiya sida uu yidhi bal wuxuu keenay cumar ibnualkhadaab ayaa nin la dhihi jiray xumaas ayuu wuxuu ku yidhi addi zakaata maalika maalkaaga sakadiisa bixi markaasuu yidhi waxba ma haysta aniga maqaarkan iyo waxaan haystaa buu yidhi baalladan qunuxyada oo leebabka lagu rito ayaan haystaa gabooyayaalkan wax lagu rito weelkan lagu rido baalka fallaaraha iyo gamuunada lagu rido iyo maqaarkaanaan haystaa yidhahn waxba ma hayo markaasuu wuxuu yidhi qiimay iyaga ee ka sakeeyey markaasuu sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi qisadaas mashhuur waaye wax inkiray oo khilaafayna ma jiraan abuu cubayd isagana sidoo kale alqaasim ibnu sallaam waxa uu yidhi dadka dhahayo tijaarada lagama sakeeyo qowlkoodu qowlu ahlilcilmi maaha qowlu ahlilcilmi ma aha waxaa kaloo iyadana culamo badan baa ibnulmundir laftirkiisa ijmaacuu soo raray marka intaasoo imaam iqnaacana sidoo kale ijmaaca lagu soo raro ibnulqaطaani alfaasi intaasoo marka ijmaac baa ku soo aroortay maca daalika waxaa arkaysaa dad dadka jaha wareerinaya oo dhahayo waxaan dukaamada yaal zaka kama waajibto maxaa yeele wax nasoo ku soo arooray male xadiidka ku soo aroora waa daciif xadiidku hadduu daciif yahay ijmaacan see la yeelaya adigu wixii saxaabada diin u ahaa inay diin kuu noqdaan ma rabtid me waxyaabahaas oo dhan marka waa masaa'il oo iska khaalif tucraf camal curuudkana marka zaka ka waajibto curuudu tijaara zakadu marka meelahaasay marka amwaasha ayay ku tacalluqdaa nisaab baa mid kasta leeyahay isagaa sheegi doono mid walba wuxuu leeyahay qadar la bixiyo nisaab iyo qadar la bixiyo ayaa mid walba uu leeyahay abwaabtaan ugu tegaynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo iyadana ay dhici waxaa dhici karta mararka qaar hal maal inay ku timaado zakaatul cayn iyo zakaatul curuub inay ku timaado maalan qofkii dahabow ka ganacsadaa lacagtiisu dahabay ku jirtaa dahabka isaga waa laga sakay jiray cayntiisa tijaaro ahaanna maanta adee ganacsina waa ku jira see la yeelay xoolo nool geel lo ari ayaa qofkan badeeca ugu jirtaa oo ka ganacsadaa lo-dii maalan geelu maalan wuxuu gaaray boqol neef ka badanu mara laakiin waa gadgadaa su u sakeyna ma wuxuu haddana tijaaro ahaanna mu sakeyna cayn ahaanna wuu sakaynaya meeshaasoo kale laba jeer sake lagama qaadaya waxaa la qallibaa oo la xoog siina caynta cayntaa xoog badan oo ninkan hadduu boqol neefoo geela hayo sakadiisu waxay noqonaysaa sakaatu libil unbaa u bixina boqol neefoo geela meeqaa ka bixi jirta intaasuu dhiibaya tijaaradiina keen ma la dhahayo marka ile horowba cayntii shaygan cayntiisiiba uba sakayey soo ma garan ayb mararka qaar waxaa dhici karto nisaabkii caynta inaan la gaarin nisaabul curuudna in la gaaray intaba waa timaadaa masaa-isheedana waa la weydiiya maalan dahab baa suuqa ninkan uu ku gadaa marka dahabkaas la qiimeeyo lacagtiisa laysku dardaro lacagta dahabkaas u yaalla maanta dukaanka u saara lacag ay saka ka waajibaysa waa tahay haddii laakiin dahabka cayntiisa halla cabire la yidhaha maanta shan iyo siddeetan garaan maba dhammaba maalan waa dhici kartaa sooma dukaankii waxaa saaran toddobaatan iyo sagaal garaam ama siddeetan garaam badeecada dahabka uu haystaaba waa siddeetan garaam oo dahab ninkaas marka wuxuu leeyahay aniga dahabkii ma gaarin sakadiisii sakaatu dahab waxay ahayd siddeetan iyo shan garaam dahabkayguna ma dhama siddeetan iyo shan garaam waxba ma dhiibaayo maya mar laga yeelay waxaa la leeyahay middii caynta haddaa ka fakatay tii cardiga qiimay badeecadan toddobaatanka garaam dhan oo dahabka meeqay joogta maalan waxay noqotay saddex kun afar kun oo dollar oo kale dee afar kun oo dollar ninka haystay zakaa laga rabaa dhiib tijaar ahaan u bixi baa laleeyahay zakada waa la fahmaan malaynaa taas hadday labaduba zaka ku gaarto zakaatul cayna xoog badan haddii zakaatul cayntii nisaabkeedii la gaari waayo laakiin nisaabu curuudi tijaara la gaaro curuudi tijaaradu dhiibaya qof masalo kale waxay tahay lacagahan iyo dahabkan iyo maxaa iyagana qiimo u noqonaya ninkii badeecau haystaa badeecada ha qiimeeyaa la yidhi nisaab maxaa u noqonaya dadkeennii hore wadaadadiennii hore waxay yaqaaneen iyagu waxay ku leeyihiin laba boqoloo shilin shan shilinaa ka waajibaysa xadiidkaa wuxuu dhahayaa moogta idaa kaana laka mi-ataa dirhamin haddaad laba boqoloo dirham haysato shan dirham baa lagaa rabaa labadii boqoloo dirham laba boqoloo shilinay ka dhigeen iyaga marka de laba boqoloo shilin maanta maxay gooyi kartaa maba jirta soo laba boqoloo shilin maanta wujuud maba leh laba kunoo shilin xataa maanta zaki kama waajibaysa hayal waxay dhan tahay mara qayba ma laabudda marka labadan boqoloo dirham macnaheedu in la fahmo labada boqoloo dirham wuxuu ku qiyaasan yahay shay aan qiimo dhacaynin sida badan oo mar walba qiimo leh waa maxay laba boqoloo dirham shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fida ah w shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo silver fidada cad cad cad ah waayo ayb marka ninkii shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fida ah lacag u dhigantaa ninkii haystaa laba boqol oo dirham horta haysto taa ma la fahmayn shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fido ah lacag u dhiganto ninkii haysto nisaabka ninkaasaa gaaray ninkaasaa laba boqol oo dirham haysto fidadu marka xoogaa qiimaheedu waa isbedbedelaa badana adigu marna waa saddex boqol mar laba boqol iyo sagaashan iyo shan doolare shanta boqol iyo sagaashan iyo shanta meelahaasay tagtaa mar waa konton iyo shan senti garaamki garaamkeeda mar soddon iyo dhowr senti bay tegaysaa mar afartan iyo dhowr senti waa inuu qofku markaa suuqa tago uu ka cabiro weliba hadduu doono duu internet-ka galo oo uu geliyo dahabka gold and silver hadduu geliyo dahabkii iyo fidadii baa u soo baxaaya adduunka qiimahay ka joogaan silver meeshaasaad ka ogaan kartaa wax dhib badanba maa silverku marka garaamkiisu meequu joogaa halkaasaa ku arkeen kaasaad ka qiyaasanaya adiga marka lacagtaa ayb laakiin dadka iyadana ayaamahan dambe waxaa jirta fadwo iska shaac baxday oo wax weyn aan ku salaysnayn oo waxay leeyihiin dahabkaa lagu qiyaasa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba lacag u dhiganta haddaa haysatana zakey haddaadan haysanina ha bixinay ku leeyihin siddeetan iyo shan garaam oo dahaba waa saddex kun oo dollar ka badan ninkii saddex kun haysta keliya maa zake dhiibaaya maya waa in dahabka iyo fidada hadba kii raqiisisan in lagu qiyaaso kii qiimo jaban aa adiga qiyaas kuu noqona maxaa yeele xadiidka nebigu wuxuu leeyay idaa kaana laka mi'ataa dirhamin waxaala calayha alxawlu zakaa kugu waajibtay oo xadiidka ku dhahaya marka laba boqoloo dirham zakaa waajibtay maxaad siddeetan iyo shan ugu ordee garaamna labaatan diinaar maxaa ugu ordee tan maa fiirisa qiyaas iyaduna sidaasay noqonaysa qaala xadaanaa xafs bnu cumar marka masaa'il badan baa zakada ka dhex baxbaxaayo aad u fara badan meelaheeda mararkan ku gaargaardaan in sha allahu tacala aan sheeg sheegi doono qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can ibni cumaana ibni cumaankan magaciisa waxaa layihaha camr bni cumaan shucba waa qaldi jiray ninkan magaciisa moxamed ibnu cumaan buu dhihi jiray laakiin camr bnu cumaan in la yidhahdaa xoog badan can ibni cumaana bni cabdillaahi bni mawhab can muusa bni طalxata can abi ayuuba radia allaahu canhu ayb muusa bni طalxata bni cubaydillaah weeyaan lahu xadiiثaani fii صaxiix اlbukhaariy laba xadiiث kule can abi ayuuba radia allaahu canhu ana rajula nin qaala lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi akhbirnii ii sheeg bicamalin camal yudkhilunii اljannata jannada i gelinayo qaala waxa uu yidhi nebiga maa lahu maa lahu maxaa u sugnaaday maxaa u sugnaaday war ninkan muxuu rabaa muxuu rabaa waqaala nabiyu sala allahu waqaala اnabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi haddana arabun maa lahu arabun maa xaajo ayaa lahu u sugnaatay ninkaani ay lahu ninkan waxaa u sugnaatay uu leeyahay arabu maa xaajado dan ayuu leeyahay ninkan xaajuu leeyahay maada zaa'ida laga dhigaya tacbudu llaha allaad caabudaysaa walaa tushrikuu bihi shay-an waxba la wadaajin maysa wa tuqiimu salaata salaadaad oogaysaa wa tu'ti zakaata sakadaad siinaysaa wa tasilu raxima qaraabada xiriirinaysa qaraabada ayaad xiriirinaysaa xadiidkan isaguna marka ayb xadiidkan tarjamada iyo isaga see la ysu waafajina tarjamada baabu wujuubi zakaa wa halkan marka wujuub miyaa ku jiraan xadiidkan wax waajibnimo tusaaya malaha yacni waajibnimo wax yani laga caddaynaya ma laha marka wuxuu yidhi ibnu xajar ayb wfii dalaalatihi cala اlwujuubi gumuudun waqad ujiiba canhu biajwibatin ayb axadiha ana su'aalahu can اlcamal aladii yudkilu اljannata yaqtadii an laa yujaaba biاnnawaafili qabla alfaraa'idi fatuxmalu cala azakaati اlwaajiba rasuul allow camal jannada ii geliyey ii sheeg waajibkii sunnada kee la hormarin lahaa camal jannada aan ku gala ii sheeg waajibku baa la hormarin lahaa sunnada lama soo hormariyeen markaasaa maadaama iyada lasoo hormariyey inay waajibtaha laga qaadanaya bay dheheen qolo haani alajwibati waxay dhaheen ana azakaata qariinatu salaati kama sayaأtii fi lbaabi min qowli abi bakrin الsidiiq waqad qurina baynahuma fi dikri huna salaadii zakadii salaadaa lala xidhiiriyey salaadiina inay waajib tahay waa layska ogyahay iyaduna marka waa waajib meeshaasaa laga qaadanaya haaliثuha anahu ayb waqafa dukhuula اljannati calى acmaalin min jumlatiha adaa الzakaa wuxuu ku xiray marka jannada gelideeda acmaal min jumlatiha adaa zakaati ay tahay akada fayalzamu ana man lam yacmalha lam yadkul meeshaa marka waxaa ka dhalanaysa ninkaan sakadii samaynin inuunan jannada gelaynin waman lam yadkul iljanna janno qofkaan gelinna dakhala annaar wadalika yaqtadi lwujuub naar in la galana waajib laga tegay raabicuha anahu ashaara ilaa ana alqisata alatii fii xadiidi abi ayuub wاlqisة اlatي fي xadiiثi abi hurayraةa اladii yacqubhu waaxidaة faaraada an yufasira اlأwl bالثanي liqowlihi fiihi watuؤadii الزakaaةa اlmafruuضة wahada axsan اlأjwibati yani wuxuu leeyahay jawaabta ugu fiican waxay tahay xadiidkan abi ayuub waxaa la yidhi tacbud اllaha walaa tushriku bihi شhayئa watuqiimu الصalaaةa watu'ti الزakaaةa zakadan tii faradka ahayd miyaa tii sunnada ahayd miyaa lama kala caddayn meeshaan ijmaala ku jiro duduub ijmaalkaas riwaayada dambaa fasiri doonta marka xadiidku marka tarjamadii xadiidku waxay iska waafaqayaan zakada meeshaan lagu sheegayo waa midda mafruudada ah midda faradka abaaba loo jeedaa bidaliili xadiidka soo socda imaamu lbukhaarina waa sameeyaa sidaasoo kale tanaana ugu fiican buu yidhi jawaabta oo zakada meeshaan lagu ijmaaliyey waxaa laga wadaa midda waajibka ah sida riwaayada soo socota ay sheegi doonto qaala xadaanii qaala waqaala bahzun xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa muxamed bnu cuثmaan wa abuuhu cuثmaan bnu cabdillaahi anahumaa samicaa muusa bna طalxata can abi ayuuba can اnabiy sal l slam bihada qaala abuu cabdillaahi waxau yidhi akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yakuuna muxamadun hayra maxfuudin inuu yahay muxamed inamaa huwa camrun waa camar moxamed ma aha waana sidaa uu bukhaari sheegay qaala xadaanii moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa qaala xadaanaa cafaan bnu muslim wahuwa safaar qaala xadaanaa wuhayb bnu maxaa idiin qoran meeshaas wuhayb bnu saciida meeshaan bin igaga dhiga qال xdثna وhyb عن عن يحyى بن سعيid بن حyاn عن أbي زرcةa hو أbي زرcة بن cمر بن جرير بن cبدالله الbjلي عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa عراaبيa nin reebaadiya أtى النبي slى الله عليه لي وsلم نbigu u yimid faqاala waxau yidhi dulnii tus calىa camlin cml idaa camiltuhu haddii aan sameeyo dakhltu الجanةa aan gelayo qaala tacbud اllaha allaad caabudaysa laa tushriku bihi shay-a watuqiimu الsalaata almaktuubata salaada faradka ayaad oogaysaa watu'addii waxaad gudanaysaa azakaata almafruudata zakadii la farad yeelay ka midii riwaayadii hore lagu ijmaaliya waa kan marta xadiidkuna marka saasay tarjamada kuwaafaa watasuumu ramadaana ayaad soomaysaa qaala waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa asiidu calaa haada kan ka kordhin maayo ma ka badinaayo falamaa wallaa markuu jeestay qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu yidhi man sarahu qofkii jeclaysta man sarahu qofkay farxad gelinayso an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin min ahli ljannati ahlujanna ah falyandur ilaa hada ninkan ha fiiriyo tarjamada iyo xadiidku waxay iska waafaqayaan watu'addi zakaata almafruuda qaala xadaanaa musad marka xadiidka waxaa laga qaadanaya ninku hadduu waajibaadka ku dadaalo inuu jannada ku gadaalo laakiinse sunnooyinka marka qofka inaan loo ciqaabaynin tegista uu ka tegaayo laakiin alimaamu alqurdubi sida uu leeyahay sunnooyinka hadduu uga tegaayo fududaysi iyo nicitaan uu nacaayo faasiquu ku noqon bal inay meel kasii daran gaartaa dhici karta saasuu qurdubi uu tilmaamay sharaxna waa ku sheegi qال xdثna mسdd qاl عn yaحyى عn أbي xyاn qال أخbarnii أbu زurcaةa عn النabiي slى الlه عlيه alي وsلم bhada faa'iidada xadiidkan hadda u soo celiya waa maxay sanadkan qaala akhbaranii abu zurca meeshii horena maxay ahayd can abi zurca meeshaa cancanada ku jirta ikhbaar meeshaan ku jira qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qaala xadaanaa abu jamra huwa nasr bnu cimraan qaala samictu bna cabaasin radia allaahu canhuma yaquul qadima wafdu cabdilqays ayaa soo galay cala nabiyi sal l slam nebigu u soo galay faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innaa anagu haada alxaya innaa anagu haada alxaya qoladan haddaan nahay marka haada alxaya waxay ku nasbisan tahay ikhtisaas nusiba bilikhtisaasi ikhtisaaska marka waxbaa lagu nasbiyaa haada alxayu haddii la yidhaahdana innaa anagu haada alxayu aan nahayba w innaa anagu haada alxaya qoladan haddaan nahay min rabiicata rabiica ah qad xaalad waxaa teeday beynanaa annaga iyo beynaka adiga kufaaru mudar ayaa na kala teeday walasnaa manihin nakhlusu ilayka inaan adiga kuu soo saafigaroobayno oo yacnii intaan iyaga ka soo dhex baxna aan adiga ku soo gaarayno ilaa fii shahri alxaraami bilaha xurmada leh maahane famurnaa nafar bishayin shay naakhudhu canka aan kaa qaadanno wanadcuu ilayhi aan dadka ugu yeerno wanadcuu ilayhi aan ugu yeerno man wara'naa dadka naga dambeeyo qaala waxa uu yidhi amurukum biarbacin baan idin amrayaa waanhaakum can arbacin afarna waa idinka reebayaa aliimaani billaahi ayaan idin amrayaa bedel aliimaani billaahi amurukum biarbacin aliimaani billaahi baan idin amrayaa bedel washahaadati an laa ilaaha ila allah wacaqada biyadihi gacantiisa ayuu guntay haakadaa sidaan oo saan u gunta halw ka tigi wa iqaami salaati salaadoo la oogo wa iitaa'i zakaati oo la bixiyo zakadii wa an tu-adduu khumusa maa hanimtum waxaad haniimaysataanna shan meelood meel ah ka bixisaan wa anhaakum waxaan idinka reebaya can iddubaa'i waalxantami waannaqiiri waalmusafati waa soo marnay kelimaadkan oo dhan وqاla سulaymaan وأbuالنucmaan can xamaad aliimaani bالlahi شhahaadaةi an laa ilaha ilا اllah shaahidka waxay tahay aamurkum biarbacin zakadaa ku jirta marka afarta zakadii ayaa ku jirta zakadu waa inay waajibtaa qaala xadaثna abuالyamaan alxakm bnu naafic qaala أخbarana شhucayb bnu xamزةa can الزhriyi qaala xadaثna cubayd الlahi bnu cabdالlaahi bni cutbaةa bni mascuud ana abaa hurayrata radia allaahu canhu qaal lama tuwufiya rasuulu llahi sal l salam markii nebiga la oofsaday wa kaana abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakarna ou ahaaday ou yacnii dadkii muslimiinta ou madax u noqday wa kaana abuu bakrun yanii wawaqaca alamru liabii bakrin ay ka dhigan tahay arrinkiina abuu bakar ou qabtayoo gacanta u galeen wa kafara man kafara ciddii gaalowdayna ay gaalowday min alcarabi carab ka mida dadkan marka wa kafara man kafara min alcarab dadkii uu la dagaalay abuubakar laba noocay isugu jireen qolana waxay dii waa gaaloobeen oo way ridoobeenba oo musaylamo iyo raggiisiiba qolana sakadii bay diideen inay bixiyaan qolooyinkaa sakada diida inay bixiyaan qaarkood shubho ayaa gashay ayb oo waxay is yidhaahdeen sakadu nebiga markuu joogo unbaa la bixin jiray khataabi marka wuxuu le arrintaasna wakhtigaas ishkaal iyo shubho waa noqon kartay maxaa yeelay dad uu markaas soo islaamay ee islaamkii axkaamtiisiina si badan aynan u baahin waa dhici kartaa dad markaa laakiin wakhtigan wuxuu yidhi in qof muslima oo intaa islaamnimo ku dhex jiro oo zaka nebiga keliyaa lahaa inuu yidhaha in la siiyo oo arrintaa uu ka jaahil noqdo ma dhici karto arrintaa arrin u dhigantana ibnulqayim ayaa yidhaahdo ayb kutubihiisa qaar ka mida hadda ma iuna soo dhacsan kitaabku ah wuxuu leeyahay cuddatu saabiriinka inuu ahay malayo qisadii wuxuu keenayaa qudaamatu bnu madcuun oo khamrada markii ay xalaashadeen laysa clى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxu fima طacimuu ida ma اtaqow waamanuu wacamiluu الصaalixaati uma اtaqow waamanuu uma اtaqow waaxsanuu waxay u qaateen marka iyada dadka mu'miniintii camalka wanaagsan samaynayo wax allaale waxay cabaan dhib ma laha iyagii marka waxay yidhahdeen inaga dad mu'miniin camal saalixa la imaanayaan nahay waxa aan cabno dhib ma leh aayadduna macnaheedu waxay ahayd dadkii khamrada intaanan xarimin iyagoo cabaaya dhintay wax dembiga korkooda maaha ilaa lagamaba xarimin weliba fahamkii marka aayadda iyagu ka qalma waa loogu cudur daaray marka cumar yacnii ulama dhaqmin inay gaaloobeen ahaan oo wuxuu yidhi ha loo bayaaniyo hadday sidoodii ku daa'imaan bacda albayaan ha la dilo haddii ay yeelaanay soo noqdaanna ha la karbaasho meeshaas marka ibnulqayim markuu joogo ayuu wuxuu yidhi wakhtigaas mas'aladan oo kale waxaa laga yaabaa aad daahir uma ahaynu aad daahir uma ahayn laakiin xilligan mas'ale daahir ah waayuu yidhi ma laga yeelaayo qof inuu yidhaahdo khamraan cabay aniga aayaddaas si kale aan u fahmay marka waxaayaaba waxaa dhici karta mararka qaar xilligaasna aan daahir noqonaynin xilligaanna daahir iska noqon karaa jiri karaa ayb khadaabina sidaasoo kale war ah buu sheegay meeshaan markuu ka hadlay wa kafara man kafara uu gaaloobay ciddii gaalowday oo min alcarabi ka mida faqaala cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu yidhi kayfa tuqaatilu nnaasa dadka seed ula dagaalaysaa waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam isagoo nebigu uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalo xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah faman qaalahaa qofkii yidhi laa ilaaha illa allah faqad casama minii waa iga dhowray maalahu maalkiisa wa nafsahu nafsadiisa ilaa bixaqihi maaha laa ilaha illa allah wada xaqeeda maaha wa xisaabuhu xisaabtiisa waxa u qarsoon cala allaahi faqaala wuxuu yidhi abubakar meeshaa marka doodaas baa dhacday marka faqaala wuxuu yidhi abubakar wallaahi baan ku dhaartee la uqaatilanna waan la dagaalamayaa oo la dagaalamayaa man faraqa bayna asalaati wasakaati salaadda iyo sakada qofkii kala geeyaan waa la dagaalamaya meeshaas marka waxaa ka muuqato saxaabadu way isku waafaqsanaayeen ninkii salaada diido in la dil in la dilaayo masale isku waafaqsanaayeen ninkii salaada diido ee dagaalan ka xigaa dhaho in lala dagaalaayo cumar iyo abubakar iyo kulli waa isku waafaqsan abuubakarna marka meeshii laysku waafaqsanaay ayuu wuxuu kaga qiyaastay meeshaan sakadiibuu farac ka dhigtay salaadiibuu asal ka dhigtay cilladiina waa caddeeyeyoo innahaa qariinatu salaah meel lagu kala reebay maba jirta oo labaduba xaq alle midna waa xaqulmaal waa labadu xaq ay wadaagaan soo ma fahmi abubakar marka qiyaas buu deliishaday saasay culimmadu u badan yihiin qiyaaskaas marka cumar markuu fiiriyey waa gartay marka inuu saxsan yahay laakiin culamada qaar waxay yidhahdeen xataa naskay ku caddahay ilaa bixaqihidan bay ku caddahay ilaa bixaqihi maxay tahay qofku haddii markaa uu laa ilaha illa allahu yidhaahdo ee markaa uu galo xaq keenaayo in lala dagaalo ama in la dilo de ninkaa ilaa bixaqihidaas buu ku dhacay marka ilaa bixaqihida lafteedaa tusaysa oo waxaa weeyaan aduu laa ilaha illa hu waa ku anfacaysaa laakiin waa inaadan diidin shareecada waa inaad shareecada dusha u ridatood u hogaansanto ayb waxisaabuhu cala allaahina macnaheedu waxay tahay ninkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo wax kale qalbiga ku qarsado xisaabtiisa ilaahay u taallaa inagu ma qufi karno daahirkaasa wey faqaala wuxuu yidhi abubakar wallahi baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalamaya la dagaalamaya man faraqa bayna asalaati wazakaa salaadda iyo zakada qofkii kala geeyo ninku hadduu zakada diido hadisee la yeelay waxaa kala duwan daa'ifo iyo qof haddii uu zakada diido qof laga adag yahayna uu yahay xoogaaba looga qaadaa zakada isago in lala dagaalo iyo in la dilo iyo ma loo baahno xoog baa looga qaadaa zakada maxaa yeele xadiidka nebiga bahs ibnu xakiim wuxuu ahaa zakadii buu ka sheekeeyey markaasu wuxuu yidhi qofkii diido zakada inuu bixiyo fa innaa aakhiduuha wa shadra maalihi waa ka qaadaynaa zakadii iyo maalkiisii wax ka mida oo ganaaxaa looga qaadaya wala ganaaxaa weliba innaa aakhiduuha wa shadra maalihi casmatan min casamaati rabbina xadiidkaa marka wuxuu tusayaa ninku hadduu keligiis yahay laga xoog badan yahay la xiri karo waxba in la dilo iyo in lama baahnee sidan xoog baa loo laakiin hadday daa'ifo yihiin meel isku aruursadeen oo iyagu dagaal marna laga qaaday carrana loo yimaado ay tahayna imaamka muslimiinta waa la dagaali karaa dadkaas intuu la dagaalo markaa uu ka soo celinaa ilaa uu islaamka ku soo celiyo oo wixii ay diideen ilaa ay kaga soo noqdaan taana iyaduna waa saas middan kalena marka qitaal iyo waxaa iyo qatli baa laba kale ah la uqaatilanna buu yidhi abubakar la aqtulanna ma dhihin la uqaatilannana waa laba daraf oo dagaalamaysa haddii marka dadku ay saa yidhahdaan saas maalkuna laba u qaybsamaa maal baatin iyo maal daahira maalka daahirka waa midka la arki karo imaamku uu aruurinayo sikada soo aruuriyo ay tahay maalka daahirkaa marka waa beeraha iyo iyo xoolaha laakiin maalka baatinka waa maxa gurigaaga lacagta ku taal qof maa ogna dadkii in la yidhaha waa la qorayaa gurigan inta lacagoo taal soo qor sakadiina keen waa laga qaadayaa ma qofkii in been lagu qasbo ma aha maalkaa baatinkaa in maal la ururiya maba ahanba isaga dukaankaaga wuxuu kugu jiro adiga ilaahay baa taas iyada qofka isaga loo daayaa inuu sakadaas dhiibo maalka daahirkaa waa midka laga soo aruuriyo maanta dhan haddaad dad isku qabsataan marka maal waa haysataa iyo ma haysto maalkuna oo maal baatina uu yahay xadiidkanna marka meeshii maba imaan karaba ka fa ina azakaata xaqu lmaali weeyaan wallaahi baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidi lahaayeen canaaqan waxar kaanuu yu-adduunahaa ay u gudan jireen ilaa rasuuli illahi sal ll ly slam nebiga ay siin jireen laqaataltuhum aan la dagaalami lahaa calaa mancihaa diibitaankbacdi culamada waxay ka qaateen in waxar zake lagu bixin karo meesheed meelaheedaan ugu tegi qaala cumaru radia allaahu canhu waxau yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa huwa shanigu maba ahaanin ama maa huwa abubakar maba ahaynba ilaa an qad sharaxa allaahu inuu alla u sharxay waasiciyey un mooyaane sadra abi bakrin abubakar laabtiisa radia allaahu canhu lilqitaal dagaalka inuu u waasiciyo laabtiisa facaraftu waxaan gartay annahu lxaqu xaqi inuu yahay sidaas marka facaraftu annahu lxaqu taqliid maaha cumar inuu taqliiday abubakare isaguna markii mas'aladii loo sheegay buu gartay meeshaana marka wujuubkii zakada waa iyadana waa daahir ku baabu lbaycati calaa iitaa'i الzakaa baabu bayaani اlbaycati baycadii caddaynteedii buu baabihi calaa iitaa'i zakaati zakada siinteeda lagu galo fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatowu الzakaata faikhwaanukum fi اddiin fain taabuu hadday soo noqdaan cani shirki ay ka soo noqdaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaadii wa aatawuu ay siiyaan azakaata zakadii ay bixiyaan fa ikhwaanukum weeyaan walaalihim fi ddiini idinkula walaalo ah ayb marka waxaa laga qaadanaya adda intaad diidaan dee walaal idin lama ahan meeshaasaa marka waxaa laga qaadanayaa marka wujuubkii baa weli socda oo zayn ibnulmunayir wuxuu yidhi haadihi tarjamatu tarjamadan akhasu min allatii qablahaa midii ka horreysa waa ka khaasan tahay maxaa yeeley litadamunihaa waxay tadamunaysaa anna baycata alislaami islaamka baycadiisa laa tatimu ma dhammaystirmayso ilaa biiltisaami iitaa'i zakaa zakada in la laasimsada maahane wa anna maanicahaa qofkii sakada diidana naaqidun licahdihi mid ballantiisii buriyey waay mubtilun libaycatihi baycadiisii baabi'iyey fa huwa akhasu min aliijaab waajibnimada midaanaaba kasii khaasnimo badanba oo middan waxay tahay qofku markuu islaamayaba waxaa uu ku islaamayaa inuu iltizaamayo sakadii soo ma fahmi oo qof hadda haddii lasoo islaaminayo waxaa laleeyahay towxiidka macnihiisaa loo sharxayaa salaad baa waajib kugu noqonayso bil ramadaan soonkeeda sakadii maalkaaga inaad ka bixiso ma ogoshahay waa ogolahay diyaar hadduu yidhaahdo towxiidkiisu ansaxaa markaa ka baxda laakiin hadduu shahaagto sakadiina ma ogoli aniga waajibnimadeedaba waaba diidanahay uu yidhaahda ama uu iltizaami waayo uu hoggaansami waayo khatar qaala xadaana bnu numayr qaala xadaanii abi qaala xadaanaa ismaaciilu can qaysin qaal qaala jariir bnu cabdillaahi baayactu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la mubaayacooday calaa iqaami salaati salaada oogiddeeda wa iitaa'i zakaati sakada siinteeda wanusqi likulli muslimin iyo muslim walbaa u khayrmiiridiisa in loo khayrmiiroo daacad loo ahaado sidaasaan kula ballan ayaa nebiga kula galay ballan iyo bayco towxiidkiiyo salaaddii haddii sakada la raaciyey iyaduona marka wax layskula mubaayacoonayana ay tahay waa inay waajibnimadeeda weliba ay weyn tahay ayb baabu ismi maanici الzakaati zakada kan manciyey dembigiisii caddayntiisiibuu u baab yahay dhinac kale haddana wujuubkii lagaa tusayaa ninka diido dembiga uu leeyahay wa qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa ayb wاladiina yaknizuuna الdahaba dahabka kuwa kaydsanayo wاlfidata fidada kaydsanayaan walaa yunfiquunahaa aan bixinaynin fii sabiili اllahi ilahay jidkiisa aan ku bixinaynin fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab aliimin mulimin laxwiyo xanuujiyo yowma maalin uu xanuujinayaa ama yowma maalinba ugu bishaaree yowma maalin cadaab yacni xanuujinayo yuxmaa calayhaa lagu kululaynayo korkeeda fii naari jahannama jahannamo dhexdeeda ayb yacni waa la kululaynayaaoo iyagii markaas ayaa la saarsaarayaa fatukwaa bihaa jibaahuhum wejiyadooda ayaa la saarsaarayaa wa junuubuhum dhinacyadooda wa duhuuruhum dhabaradooda yowma maalin yuxmaa calayha la dhalaalin doono dahabkii iyo wixii maalkii fii naari jahannama lagu dhalaalin doono lagu kululayn doono fatukwaa bihaa jibaahuhum dhinac wejiyadooda ayaa la saarsaarayaa wa junuubuhum dhinacyadooda wa duhuuruhum iyo dhabarkii yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa haadaa kanimaa weeyaan kanastum aad kaydiseen lianfusikum aad u kaydiseen faduuquu dhadhamiya maa wixii kuntum aad ahaydeen taknizuuna inaad kaydsaan kaydinaysaan iyo aayaddaa macnaheeda kanzi iyo kayd laysku cadaabo maxaa laga wadaa qaala xadaana alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun qaala xadaanaa abu zinaad huwa cabdullahi bnu dakwaan أن cabdالرaحmaaن بن hurmز أن cabdالرaحmaaن بن hurmز الأcرج xadaثه أنه samca أbا هurيرaةa رaضي الله عanه yquuل qاl النبiyu slى الlه عليه ولي وsلم تأتي الإbilu geeli ayaa imaanayso calىa saaxibihaa saaxibkeeda korkiisa ayay imaanaysaa calىa khayri maa kaanad intay jirtay markay ugu fiicnayd yacnii intay jirtay oy iyadu ahayd geelu uu ahaa markii uu ugu fiicnaayo ugu cayilnaayo ugu weynaayo iyadoo sidaa abay imaanaysaa idaa lam yucdi fiihaa haddaanu siinin iyada dhexdeeda xaqahaa xaqeeda tada'uhu way ku istaagaysaa idaa lam yucdi haddaanu bixinin fiihaa iyada dhexdeeda xaqahaa uunan ka bixinin tada'uhu way ku istaagaysaa biakfaafihaa raafafkeeda ayay ugu istaagaysaa wa ta'ti alghanamu arigii ayaa imaanayso calaa saaxibihaa saaxibkeedii bay korkiisa imaanaysaa calaa khayri maa kaanad intay jirtay markay ugu fiicnayd idaa lam yucdi fiihaa xaqahaa xaqeeda haddaanu ka bixinin tada'uhu way ku istaagaysaa biadlaafihaa qoobabkeeda majimaheeda wa tandaxuhu way hertinaysaa biquruunihaa geesaheeda qaala waxa uu yidhi wamin xaqihaa xaqeedana an tuxlaba in la liso way calalmaa biyaha in lagu liso wuxuu leeyahay xaqeeda waxaa weeyaan geel xaqiisa markuu ceelka joogo oo uu aroorayo meeshaa in lagu maalo lagu liso xoolihiina saasaa u fiican oo u rifqi badan u dhimrin badan ayay leeyihiin dadka masaakiintana sidaasa u fiican oo haddii meeshaa xoolaha ninka ku maalo ceelka miskiinkii waa imaanayaa waxunba uu shubayaa nacam xaqeeday taa laftirkeeda ay ka mid tahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa tan hadda zake ma aha xaqaan xaqaani zake ma aha hadda ma waxaa laga qaadanayaa in maalku uu ku tacalluqaayo xaq aan sakada ahayn sida ka muuqata hadda meeshaan caanihiina inuu sadaqeeyo inay waajib ku taha ka muuqanayso meeshaan xoolihii maxaa lagu leeyahy zake unbaa xoolaha lagu leeyahay mar culamada qaar waxay leeyihiin qabla waxay ahayd intaan sakada la farad yeelin xaqaan iyo waxaan markii sakada la farad yeelayna waaba layska dhaafo masaakiintii xoolayba helayaan ayb alaa kullin marka waa dhici kartaa in maal kalena xaq kalena uu ku tacalluqo maalka mararka qaar qaala wamin xaqihaa an tuxlaba cala almaa'i biyihi in lagu maalo korkooda qaala waxau yidhi walaa ya'tii axadukum midkiin ma imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa ya'tii yaanu la imaanin axadukum midkiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bishaatin ri yownan la imaanin rida oo yaxmiluhaa uu xambaarsan yahay calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda ay tahay ridaasoo calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda ah ayb taas oo lahaa yucaarun lahaa oo u sugnaaday yucaarun sawd yacnii ri sawdaynayso eedaamayso yacnii yaan arkin yacni midkiin yaanu qiyaamaha imaanin isagoo korka u saaran tahay neef arigo qaylinayo ka kor qaylinayo neefka ariga ka kor qaylinayo marka laba laba siba uga kor qaylin karaa neef uu soo booliyey ou dhacay inuu yahay ama inuu yahay sakadiiba inuunan ka bixinin ila hadaadan sakadii ka bixinin booli baa xerada kugu jirta laftirkeedee masaakiintii xoole ay leeyihiin baad haysaa waa kaa kor qaylinaya marka fayaquulu wuxuu dhahayaa marka yaa muxamedu muxamedow ii gargaar oo ii ilaahay igaga shafeec fa aquulu waxaan dhahayaa laa amliku laka shay-an waxba kuuma hanan karo qad ballaqtu waan gaarsiiyey waa ku soo gaarsiiyey walaa ya'tii bibaciirin walaa ya'tii yownan la imaanin yani lama imaado qofkii yaanu la imaanin bibaciirin rati yaxmiluhu ratigaasoo uu xambaarsan yahay calaa raqabatihi ratigaasoo qoortiisa luquntiisa korkeeda ah lahu ratigaasoo uu u sugnaaday ruqaa'un olol ruqaa waa sawtulbaciir soomaaliya ololaa la yidhaha soo maxa ariga maxaa la dhahaa isagan ciyidda ari keliya looma isticmaalo laha xayawaan rinkiisa culummada waxaan ka maqli jiray eedaamid ayagoo dhahay maasha allah maasha allah markuu xanuunsan yahay sawdkiisa eedaan la dhahame wadaadada qaaraan uu ka maqli jiray macgar sacana markay ka hadlaayaan ow baqaratun lahaa khuwaarun bambanaaxin sac bambanaaxinayo saasay dhihi jireen laakiin ma garanayo kulli walaa ya'tii bibaciirin yaanu yacni lama imaanayo yacni yownan la imaanin ratiga oo yaxmiluhu xambaarsan yahay calaa raqabatihi ratiga oo kaa'inun calaa raqabatihi ratiga oo lahu ruqaa'un olol u saaxiib fayaquulu markaa uu dhaho yaa muxamedu muxamedow faaquulu aan dhaho anigana aan dhahayaa laa amliku laka shay-an waxba kuma hanan karo qad ballaqtu waa ku gaarsiiyey marka dadka xuquuqda dadka ka haysto intay adduunyada joogaan inay iska dhiibaana u wanaagsan inta aan la gaarin waqti nebi moxamed uusan waxba ku jari karin olaa marka xaqa ilaahay waa in iska kaasaam ilaahay waa iska kaa saamaxa haddaadan shirki ku dhicin laakiin xaqa bani aadamku waa kugu dhegan yahay nin marka bani aakhiro joogo ee la yidhi war ninkan ka qaada ajarkiisii ma kula tahay inuu kuu daynayo ma kuu daynayo in allaale intuu kaa qaadi karo kaa qaada marka dadka zamankan adadaan la fiiriyo dadkiina yaraa yacni dadka aan wax kala qabin toban qof hadday meel taagantahay waxaan u malaynaa yacnii ugu yaraan qof waa laga helaa oo wax uun xuquuq un markaas ama haysto ama booliyey marka dadku say isku bedeleen sanada yar gudahood feeri waqtiyo horena waxaa laga yaabaa baadiyaha marka laga reebo un magaalooyinka qofka xoola qaadka ama booli qaadka inuu iska yaraayo intaan la gaarin inuu xisaabtamo qof walba faaquulu laa amliku laka shay-an qad ballaqtu saxaabigii abubarsat alaslami radia allaahu canhu wuxuu yidhi yaad u malaysaa maanta inuu badbaadayaala yidhi intuu wax ka sheekeeyey wax kale ka sheekeeyey qolo kale oo dadkii fidnadii iyo wixii ka sheekeeya waxaa la yidhi kuwanna waa eedaysay kuwanna waa eedaysay yay kula tahay inuu badbaadayo markaasuu wuxuu yidhi haddaad awoodi kartid inaad ilaahay kula kulanto adoo dhabarkana uunan kuu saarnayn dhiig muslim dhabarka adoon ku siganin calooshana maal muslin uunan kugu jirin haddaa ilaahay kula kulmi karta kula kulan uu yidhi sidaas maa dadka kuwaasaa ugu fiican uu yidhi calooshiisiina xoolo badeed ka maranta dhabarkiisiina uu ka maran yahay dhiig muslim qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa haashim bnu lqaasim marka midna waa boolina xoolihii midna khayaanuu ku qaadanaya mid waa xadayaa yani qofkii waxaad moodaaba haddaad si wanaagsan u noolaado inuusan noolaa karin oo dhimanayo laga dhigo qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa haashim bnu lqaasim qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu cabdillaahi bni diinaar can abihi can abi saalixin isamaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man aataahu llaahu qofkuu ilaahay siiyo maalan maal falam yu-addi aan bixinin aan gudanin sakaatahu sakadiisa muhila lahu waxaa looga soo dhigaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shujaacan mas ayaa looga soo dhigaa aqraca bidaar leh mas yacni timihii ay ka xiirmeen sunta darteed ay uga xiirmeen shujaac waxaa la yidhaha weliba abeesada labkeeda keeda labka aqraca oo markaa yacnii timihii ay ka xiirmeenoo sunta darteed uga xiirmeen lahu zabiibataani laba qowlalo laba qowlal leh ayb zabiibataani marka bermaawi wuxuu leeyahay macno kaloo ku sheegay lahu zabiibataani naabaani laba mici mas timihii ka xiirmeen waxa darteed sunta darteed laba miciyoo dhaadheerna leh zabiibataani ay naabaani yakhrujaani min fiihi afkiisa ka soo baxayaan wa qiila azabiibatu nuktatun sawdaau fowqa cayni alxaya abeesada isheeda korkeeda dhibic madow oo ku taalla zabiibataan laba dhibicoo madow marka madaxa ku lah ayb saana waa lagu fasiray waxaa kaloo la yidhi lahu zabiibataani ubur u saaxiiba ubur zabiibataani marka waxay tahay yacnii ayb waa qofka uburta ama waxa yacnii ka soo baxo labadiisa daan dhexdooda ka soo baxaya waxaana waa taana waa lagu sheegay adugu waxyaabahaas dhan waa la yidhi lahu zabiibataani laba micyood leh yuqawaquhu waa lagu duubduubayaa isaga yuqawaqu waa la duubduubayaa isagii baa la duubduubayaa maskii baa la duubduubayaa hu isagaa lagu duubduubayaa huda marka waa fii maxalli nasbin yuqawaqu naa'ibulfaacilkeedaa marka maxduuf hudan iyada naa'ibulfaacil ma noqon karta maxaa yeele damiir oo yacni nasbo u samaysan way damiir muqaybasaan oo kalea marka wuxuu leeyahay waa fii maxalli nasbin unbuu mar walba yaalla maskii baa marka la duuduubayaa isagaa lagu duuduubaa qoortii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha uma yaahudu wou qabanayaa markaa bilihzimatayhi yacnii shidqayhi labadiisaas qowlal ayuu ka qabanaya shidqiga waxaa la yidhahda meeshaa dhegta hoosteeda ah lafta daankana marka ay ku taalla meeshaas ayuu ka qabsanaya uga dhegaya uma yaquulu wuxuu dhahay ana maaluka maalkaagii baan ahay aniga ana kansuka kaydkaagii baan ahay aad kaydisay uma talaa waxa uu akhriyey walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna aayaddaa buu akhriyey xadiidkii tarjamadu way isleeyihiin amaa iyada kansiga midna waa waa dembi oo xadiidkan hadda tou tilmaamay ee kayd aan lagu dembaabaynin baa jira kaydkaan lagu dembaabaynin waa wixii sakada laga dhiibo maalka haddaad sake ka baxsato kaydsato laa ba'sa casharka dambaanna ku arkaynaa ka in sha allahu tacaala وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم